sabuuraddii soddon iyo siddeedaad rabbiyow caradaada ha igu canaanan oo dhirifkaaga kululna ha igu edbin waayo fallaadhahaagii aad bay ii mudeen oo gacantaaduna way igu soo degtay jidhkaygu fayoobaan ma leh waana xanaaqaaga daraaddiis oo lafahayguna caafimaad ma leh waana dembigayga daraaddiis waayo xumaantooyinkaygii waxay ka sara mareen madaxayga sida rar culus ayay igu culus yihiin aad iyo aad nabrahaygu way urayaan wayna qurmuun yihiin waana nacasnimadayda daraaddeed waana xanuunsanayaa oo aad baan hoos ugu gotay oo maalinta oo dhanna oohin baan la wareegaa waayo dhexdayda waxaa ka buuxa olol oo jidhkayguna fayoobaan ma leh waan itaal daranahay oo aad baan u burbursanahay oo waxaan la cabaaday buuqa qalbigayga ku jira sayidow waxaan jecelahay oo dhammu waxay yaalliin hortaada oo taahidayduna kaama qarsoona wadnaha ifig leh oo xooggaygiina waa igabay oo weliba iftiinkii indhahayguna waa iga tegey kuwa ijecel iyo saaxiibbadaydaba balaayadayda way ka durkaan oo xigaaladaydiina meel fog bay istaagaan oo kuwa naftayda doondoonaana dabinno bay ii dhigaan oo kuwa inay wax iyeelaan doonayaana waxay ku hadlaan waxyaalo xun oo maalinta oo dhan waxay ku tashadaan khiyaano laakiinse anugu waxba kama maqlo sida nin dhegala oo waxaan la mid ahay nin carabla oo aan afkiisa kala qaadin haah oo waxaan la mid ahay nin aan waxba maqlin oo aan afkiisa muramo ku jirin waayo rabbiyow adaan wax kaa rajaynayaa oo adna waad ii jawaabi doontaa sayidow ilaahaygiiyow waayo waxaan idhi yaanay igu raynrayn oo markii cagtaydu simbiriraxato yaanay iska kay weynayn waayo waxaan ku dhowahay inaan dhaco oo tiiraanyadayduna had iyo goorba way i hor taallaa haddaba anigu xumaantayda waan sheegi doonaa oo dembigaygana waan ka qoomamoon doonaa laakiinse cadaawayaashaydu waa dadaal badan yihiin xoogna way leeyihiin oo kuwa gardarrada igu necibuna way tarmeen oo weliba kuwa sharka wanaagga ku gudaana waa cadaawayaashayda maxaa yeelay waxaan raacaa waxa wanaagsan rabbiyow ha idayrin ilaahayow ha iga fogaan soo dhaqso oy caawi sayidow badbaadadaydow